إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waxaad nagala socotaan alfurqaan kusoo dhowaada qodobada wararka aan idiin hayno maanta kuwooda ugu waaweyn ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalo kala duwan ka fuliyey saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ee gedo baay iyo shabeellaha hoose toogasho dhimasho dhaawac sababtay ayaa dalka maraykanka waxaa lagu geystay dad soomaali ah dowladda itoobiya ayaa mar kale ku celisay welwelka ay ka qabto awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee kusii kobcaysa bariga afrika maamulka islaamiga ah ee jamaame ayaa soo gebagabeeyey olole dacwo ah oo uu ka waday tuulooyin iyo baadiyaha hoos yimaada degmadaasi wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa ku guulaysatay xiridda farbiyuud dhibaato ku hayay beeraleyda ku dhaqan degmada kamsooma warka dibaddana cudurka furuqa daanyeerada ayaa kusii badanaya dalka kenya آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa maalin axad ah taariikhdana ay tahay siddeed iyo labaatanka bisha labaad kun afar boqol afartan iyo lix hijri waafaqsanna kowda bisha sagaalaad labada kun afar iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalo kala duwan ka fuliyey saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ee gedo baay iyo shabeellaha hoose militariga xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa waxay habeenkii xalay dagaal ballaaran ku ekeeyeen xerada askarta ee ciidamada shisheeye ku leeyihiin degmada baraawe manaacadda khasaaraha lagu gaarsiiyey ciidamada shisheeye dagaalkaasi dhanka baay shabaabulmujaahidiin ayaa waxay saaki aroortii hore madaafiic ku asqeeyeen eleboorka magaalada baydhabo halkaasoo saldhig weyn ay ku leeyihiin ciidamada xabashida itoobiya ilaa iyo hadda maanan helin khasaaraha ka dhashay hoobiyaashaas lagu garaacay xerada ciidamada itoobiya wararka baay ayaan ku guda jirnaa waxay ciidamada shabaabulmujaahidiin dagaal ku qaadeen xere ay ciidamada maamulka koonfur galbeed ku lahaayeen deegaanka iidow dhigaal ee magaalada baydhabo inta la xaqiijiyey waxaa weerarkaasi ku dhaawacmay hal askari dhanka gedo militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay waxay weerar ku qaadeen xerada w f b da ee askarta dowladda federaalka ku leeyihiin degmada garbahaari ee gobolka gedo waxaana laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan mana jiro wax faahfaahin ah oo ku aadan khasaaraha gaaray ciidamada dowladda federaalka toogasho dhimasho dhaawac sababtay ayaa dalka maraykanka waxaa lagu geystay dad soomaali ah mubaarak cumar ayaa ka waramaya magaalada minneabolis ee dalka maraykanka waxaa ka dhacay faldil iyo dhaawac oo loo geystay qaar ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee waddankaasi ku sugan dhacdada waxay ka dhacday suuqa karmeel ee koonfurta magaalada soomaalida ku badan tahay ee minneabolis qadarinda oo ka mid ah dhallinyaro dhowaan gashay dalkaasi maraykanka ayaa dil loo geystay iyadoona tiro kale la dhaawacay lama oga cidda falkan geysatay iyadoona booliiska sheegeen inay baaritaanno samayn doonaan ehelada dhibanayaasha ayaa sheegay inay aad ugu murugoodeen falka naxdinta ah balse midda ugu sii daran tahay ayaa ah inaanu booliisku shaacin cidda falkan geysatay taasoo sii kordhisay dhibaatada soo wajahday qoysaska dadka laga dilay waddanka maraykanka waxa uu ka mid yahay waddamada sida maalinlaha ugu dhacaan faladembeedyada ugu xundunida sida toogashooyinka bareeka oo isku geysanayaan kooxaha gaangiska loogu yeero ee daroogada jirka dadka iyo waxyaabaha la midka ka baayac mushtara waxaa muddooyinkii dambe aad u soo badanaya dhallinyarada soomaaliyeed ee ku sugan waddanka maraykanka ee ku biiraya kooxahaas taasoo keentay inay ku dhintaan mararka qaar weerarada ay isku geysanayaan gaangiska maraykanka dowladda itoobiya ayaa mar kale ku celisay welwelka ay ka qabto awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee kusii kobcaysa bariga afrika tafaasiisha warkaasi zakariyo cumar ayaa soo gudbinaya wasiirka arrimaha dibadda ee dalka itoobiya ayaa isagoo warbaahinta kula hadlayay gudaha dalkaasi waxa uu soo hadal qaaday arrimo dhowr ah oo ay ku jirto awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku sii xoogaysanayso bariga afrika iyo inaysan marnaba ogolaan doonin in ciidamada qaahira ay qayba ka noqdaan howlgalka cusub ee labada kun shan iyo labaatanka la doonaya in lagu soo qaado dhulka soomaaliyeed mar uu ka hadlayay wasiirka arrimaha dibadda ee itoobiya awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee marba marka ka dambaysa ku sii xoogaysanaysa bariga afrika ayaa waxa uu qiray in awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka xooga badan tahay sidii hore islamarkaana ay ka duwan tahay sida ay malaynayaan dadka qaarkood wuxuu carabka ku dhuftay inay militari ahaan ka xoogan yihiin sidii hore wuxuuna ku tilmaamay awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab inay ka mid tahay ururada jihaadiga ah ee gaaray isku filnaashaha dhaqaale iyo midka siyaasadeed islamarkaana aysan marnaba suuragal ahayn in la iska indhatiro awoodani kusii baahayso gobolka ayuu hadalkiisa sii raaciyey wasiirka arrimaha dibadda ee xabashida ugu dambeyntii waxaa ninkani uu soo hadal qaaday duulaankii madaxweynaha dowladda federaalka uu ku qaaday deegaanada wilaayaadka islaamiga ah islamarkaana uu ku faanay in awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ku soo afjarayo muddo yar oo gaaban ayaa waxa uu masiirka duulaankaasi ku tilmaamay mid halbacaad lagu lisay noqday islamarkaana uu bannaanka soo dhigay taagdarrida iyo dacfiga dowladda federaalka ee ku tiirsan shisheeyaha maamulka islaamiga ah jamaame ayaa soo gebagabeeyey olole dacwo ah oo ka waday tuulooyinka iyo baadiyaha hoos yimaada degmadaasi warbixinta warkaasi cali aadan ayaa soo jeedinaya taariikhdii horaan toleeyi tolee lisku tumaayo tagta liisku haaye isturaa tureehay torey liisku haasti tuugidii dhammaante taajirkii tuugsahay talayaayih wada tubnaayeen todobaatan iyo todoba milaminadu taagtini makaa taabaxaya tocodka nala bardhi waa liisku toosiyi tuugidii dhammaanteen tii hore ma taaleynbo tabartaa taagtaada ogaabinbo
magtabka dacwada ee degmada jamaame ayaa kormeer wacyigelin ah ku tagay tuulooyinka iyo baadiyaha ku teedsan jamaame jowladan uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ayaa dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan tuulooyinka iyo baadiyaha waxay la qaateen kulamo ay barbar socotay duruus muhiim ah ugu horeyn mid ka mid ah dadka deegaanka ee ka faa'iidaystay duruustan ay bixiyeen culimo ka socotay maktabka dacwada ayaa ka sheekeeyey waxyaabihii ay ka faa'iidaysteen isagoo mahadcelin ballaaran u jeediyey walaayada islaamiga ah ee degmada jamaame marka insha allahu waxaan leeyahay walaayada waan ku soo dhaweynaynaa in badan waana ku macnaha ayadeynaa waana ku taageeraynaa inta naga maqanna waan gaarsiinaynaa insha allahu annagana waxaan isku dardaarmaynaa inaan macnaha garab u nahay diinta islaamka oon mar kastana aan ayideyno oo aan u dardaarmayno bulshooyinka intooda kale iyo wixii hadda meesha kasoo qaybgalan inay gaarto oo mar kastaba sidaas ay u socoto diinta islaamka si aan garab kusii lahayn midkayna yar iyo midkayna weyn marka insha allah waxaan isku dardaarmaynaa khayrkaas iyo wanaaggaas walaayada noo keentay annagana sidaasaan u qaadahaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu mid ka mid ah nabadoonada deegaanka oo warfidiyeenka la hadlay ayaa dareenkiisa ku cabiray waxa ay walaayada u keentay iyo sida ay ugu faraxsan yihiin isagoona dhanka kala sheegay inay soo dhoweynayaan dacwada alxamdulilaah walaayada sharafta le as ilaahay noo keena maanakaan cunukoo kulusan oo biishirka kalafuu oo gabar iyo wiil waxba naga maqneenan ay walaayada aynoo timiday waa ku faraxsannahay waxa ay noo keentay oo walaayada ay wadan raallaa ka nahay waana raacsannahay waxaan qalaafsanno ma jiro seen bira inaynoo timaado oy saa inuu guwaabiso qalbagaaniga waa jecelyaa walaayad in is ilaahay kor ka dhigo cadaawada ilaahay as reebo gaalada as qabto taasaan ku faraxsannaa intaanyaa dhammaanba nabadoonka reer xaaji xasan ayaa halkan ka sheegay waxaan raalli ku nahay in mar walba ay walaayadana soo gaarto ayuu yidhi nabadoonka waxaan ku faraxsannahay kulanka maanta ka dhacay tuulada buulo bannaan waxaan diyaar u nahay in mar kasta aan soo dhoweyno walaayada ayuu yidhi nabadoonka anigoo eh nabadoonka reerka xaaji xasan kaabi ku magac dheer walaayada maalin walba ina soo booqato maalin walba ina baraarujisana raallaan ka nahay waa ogolnahay waa waxaan raalli ku nahay biidnillaahi alkariim int waxaa kaloo noo dheer annaga daanahay beesha kale fow tuulada buulo bannaan alxamdu rabbi alcaalamiin walaayada si fiican aan usoo dhaweynaynaa awal iyo aakharbo waa ku mahadsan tahay walaayada kulankaan fiicanoo maanta meesha ka dhayo xarakada leh annagana waa beesha ku mahadsan tahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeyntii mid ka mid ah macalimiinta bixinaysay duruusta ayaa kelmid muhiim ah oo dardaaran ah u jeediyey dadka deegaanka isagoona kula dardaarmay waxyaalo quseeya diinkooda ha la cadiyo wax alle wahi macruuf ha lagu cadiyo wahi munkare hadee ayagba dad farayn soomaho munkar bani aadan laguma caqdiyo laakiin macruuf naftaada ha jeclaato ha necbaato waa in lagu raacaa insha allah tabaaraka warka ikhwaani ilaahay subxaana wa tacaala waxaa idinka barinaynaa adduunyo markaad joogtan barwaaqa aakhire markii la aadan janaatul firdows saa noo soo dhawaysan ilaahay agtiisa allah idinku dhaweeyo ku dhaweeyo baadideenna allah noo aruuriyo bugtadeenna allah aafiyo gaali iyo bilaayadeenna allah naga jibiyo islaamkana allah noo iseeyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa dardargelisay waxyigelinta ay bulshada u qabato iyadoona ku boorinaysa ku dhaqanka shareecada islaamka wilaayadii islaamiga ee jubbada hoose ayaa ku guulaysatay xeradda farabiyood dhibaato ku hayay beeraleyda ku dhaqan degmada kamsooma warkaasi maxamed sheekh ayaa ka waramaya maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ee taabaxsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mashruuc lagu xirayo farabiyoodyo dacalka ku haya webiga jubba waxa uu ka fuliyey degmada kamasuuma ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose mashruucan ayaa waxaa iska kaashaday maktabka beeraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose mashruucan ayaa ilaa iyo haatan si habsamale uga socda qeybo ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose laga soo bilaabo tuulada faangamuuyan ilaa iyo deegaanka koban ayuu ka socdaa mashruucan waxayna farabiyoodadan baabi'iyeen dhulbeereed lagu qiyaasay laba kun oo higtar oo u dhexaysa labadaas tuulo qaar ka mid a dadka ku dhaqan tuulada faangamuuya ayaa si diiraan usoo dhaweeyay hawsha ay u qabatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee looga xirayay farabiyoodyada dhibaatada ku hayay anigoo ka hadalo ayuub xasan ureyn shongol mafuula wilaayadu kamaysan dirtay farti oo meel ahaytay baaladka la dhahaay fongamoyo meel andhahayti ahayti meel iyo lahiri may kale sinku cosdaane mar walbow inani soboogotan unu dhaloogin way dhalooginna may lambaanye mar walbow isinkoytona osika sijoodsadoona iyona osisin sijoodsadoona bahashan dhib un dhawayni dhowr mar un hirni meelanka hirni ka gawowni karwayni mar mar walba daradanka dambe wilaayadanka tarbiilaninshanta lihiri baali lashani lihiri jabi meena haddana may mudaasana si guud ahaan wilaayada fartan katataagsati ankatataaqsati ankatataaqsati sidii la fadaay way onu may roogne farti fungamoyo farti mayki roogne walaagi ugaasa e iyo amiirka iyo waaliga degmada kamsuuma nagambavinomiya anganongechizigula sidoo kale mid ka mid a odayaasha deegaanka ayaa isagana ka warbixiyay hawsha socota isagoona u mahadceliyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab anigu ayaa nabadoon cabdiqaadir maxamed usmaan libanga may roogne farti la dhahay baal adkaya roogne dhammayni gebagaboyna insha allah laku guulaysini waaliga degmada kamsuuma markiinu kacanda'ooni ina meeshani dhibooyte waaligaynu sheegni walaayada ungudbii walaayadda markaasayto inta koyte meele la xiri laku guulaysidii alxamdulilaah khayr allaha siiyo heer haraka heer walaaya qaas ahaan walaayada jubbada hoose alxamdulilaah annagana odayaasha ana siinku faraxsina marka deeganka dhanna siinku faraxsina wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxay sare u qaaday sidai ay u haqabtiri lahayd adeega bulshada noocyadiisa kala duwan sida waxbarashada dhaqaalaha iyo beeraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo ku jirta duulaan caalami ah oo ay kula dagaalamayso ciidamada shisheeye iyo askarta soomaalida ah ayaa gacanta kale waxay waxa u qabanaysaa dadka soomaaliyeed ee ku hoos nool wilaayaadka islaamiga ah warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambeyntii cudurka furuqa daanyeerada ayaa kusii badanaya dalka kenya waddanka kenya ee dhaca waddamada bariga afrika ayaa laga soo tebinayaa kiis hor leh oo la xiriira cudurka furuqa daanyeerada oo ah cudur halis ah aadna u faafaa wasaaradda warfaafinta ee kenya ayaa shaaca ka qaaday in ruux kale laga helay cudurka furuqa daanyeerada tani waxay tirada guud ee dadka laga helay cudurkan ee dalka kenya ka dhigaysaa kiiskii afaraad waxaa hadda laga helay darawal gaari xamuul ah oo kasoo safray mombaasa kuna sii jiiday dalka ruwanda wasaaradda caafimaadka waddankaas ayaa kenyaatiga u sheegtay inay isdejiyaan nadaafadda ku dadaalaan iyagoona sidoo kale sheegay inay baaritaan ku samaysay in badan nus milyuun ruux oo safariye ah furuqa daanyeerada ayaa aada ugu faafay waddamo dhaca bariga afrika wuxuuna kusii faafayaa bariga afrika halkaas aynu ku dhaafno warkii duhur oo aad kala socoteen warbaahinta alfurqaan